muslimiinta dalka britain ayaa si weyn uga hor yimid hadal ka soo yeeray ra-iisul wasaare david cameron oo sheegaya in haweenka magangeliya doonka ah ama doonaya inay ku noolaadaan dalkan britain waajib ay ku tahay barashada afka ingiriiska marka qofku uu joogo laba sano iyo bar haddiise ay ku guuldaraystaan barashada luqadda xilligaasi laga masaafurin doona dalka oo dib loogu celin doono halkii ay ka yimaadeen markii hore qorshahan ayaa danta ugu weyn ee laga leeyahay lagu sheegay sidii haweenka muslimiinta ahi ay u dhexgeli lahaayeen inteeda kale tallaabadan ayaa lagu wadaa in la dhaqangeliyo bisha oktoobar ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana ay tallaabadani saamayn ku yeelan doontaa qoysas badan oo ku nool dalkan oo aan awoodin inay ku hadlaan luqadda ingilishka iyagoo muddo badanna ku noolaa dalkan mana jirto wax u damaanad qaadaya haweenkaasi muslimiintaa inay dalka sii joogaan haddii aanay horumarro ka samayn luqadda ingiliishka ayaan maxamuud canshuur waa agaasimaha xarunta dhaqanka kayd ee fadhigeedu uu yahay magaalada tan london waxa ay sheegtay in tallaabada ay tahay mid lagu faquuqaya haweenka muslimiinta ah wallahi arrintani waa arrin fool xun oo khaas ahaan dumarka ku fool xun oo loogu talagalay maaragt un dad markii horeba dhibanaa in lagu sii cunsuradeeyo maadaama gooni loo faquuqayo dumarka muslimiinta oon ahayn sharci qabanaya dumaroo idil tanina waxay runta salka ku haysaa wax looga bartay xisbigan talada haya oo oo iminka unu sii xoojinayo maxaa lay tallaabooyinka nasiib daradu waxaa weeye xisbigan talada iminka dalka haya waa xisbigii markii horeba jaray iskuuladii afka lagu baranayay marka markii laga soo wareegay intaasoo sannadood haddana inay yidhaahdaan dadkii afka ma yaqaanaan taas horta waa waa iyagu sabab arrima ay u sabab yihiin tan labaadna waxaa weeye dee taariikhda weli ma hayno islaan weyn oo wax qarxisay oo oon afka aqoonin marka waa dhibaato iyadana laga doonayo dad ama cid ayan qabanin waanu arkaynaa wax badanaa waxa xagjirnimada ama waxqarxiya waa dhalinyaro badan yihiin marka dumarkan waxa laga soo doonay maanta waa wax dalkao dhan ka ama kaagiyey ra-iisul wasaare cameron waxa uu ku doodayaa in qorshahani aanu saamayn ku yeelan doonin oo keliya haweenka muslimka ah hase yeeshee uu isku mid u qaban doono dhammaanba dadka magangeliya doonka ah ee fiisaha shanta sana doonaya inay dalkan ku soo galaan kuwaas oo laga qaadi doono imtixaan ka hor intaan loo oggolaanin in ay helaan sharciga dalkan ku dhowaad soddon iyo siddeed kun oo haween ah oo muslimiina ayaa la sheegay in aanay awoodin inay ku hadlaan gebi ahaanba luqadda ingiliishka kuwaas oo ku nool dalkan britain sidoo kale jira boqol iyo sagaashan kun oo haween ah oo sidii la rabay aan ugu hadlin luqadda ra-iisul wasaaraha dalka britain waxaa qorshihiisa isagoo difaacanaya uu sheegay in lacag dhan labaatan milyan oo gini lagu bixin doono sidii luqadda looga horumarin lahaa haweenka muslimiinta ah ee ku nool britain inkastoo xisbigiisu ay albaabada isugu dhufteen goobo lagu baranayay luqadda si loo beekhaamiyo dhaqaalaha dalka waana wax ay inta badan dadka muslimiinta ahi ku eedeynayaan xisbiga conservative-ka mar kale ayaan maxamuud canshuur ayaa arrintan ka hadlaysa taasi horta da-dan laga hadlayo oo ay ay numberka ay sheegeen waa dumarka kontonka waaweyn waa la og yahay qofku markuu dadi da- taagan yahay inay ku adag tahay inuu luqad cusub barto marka maaha dhibaato cusub talabaadna waxaa weeye haddii shuruucdan cusube ay kasoo jeedo wadno wanaagsan oo doonaya dumarku inay horumar gaadhaan dhib ma laha laakiin waxaa dhibaatada ugu weyn tahay sharcigan maadaama lala xidhiidhiyey argagixisada oo laleeyahay qofku hadduusan af ka aqoonin waxaa laga yaabaa inuu inuu dhalo ubad argagax ah marka waa waxa weye waa waa waa mabdac cusuriya oo ka turjumaya fikirka odranaya in qofku hadduusan kula af ahayn ama kula diin ahayn inuu cadowgaaga yahay marka runtii iyadoo fiican tahay in afka la barto oo dal walbaad joogta afkiisa la barto oo dhaqankiisa wax laga ogaado haddana maaragtay tani waa waa fuquuq iyo runta gardaro aan geedna loogu soo waaban ra-iisul wasaaraha britain waxa uu ku faanay in britain ay tahay dal ay ka jiraan kala duwanaanshaha midabka iyo diimaha inkastoo ay jiraan dad yar oo ka shaqaynaya kala qoqobka bulshada waa sida ra-iisul wasaaraha britain uu sheegay kuwaas oo aan loo oggolaan doonin wixii dhibaato ku ah qiimaha britain tallaabooyinka noocana ayay u arkaan dad badan oo muslimiina inay yihiin kuwo qallafsan oo kor u sii qaadi kara nacaybka bulshooyinka ridwaan xaaji cabdiweli v o a london